والله يرعاك جئناك جئناك والله يرعاك يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك
bismillaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu ugu soo dhowaada dhegaystayaal warka duurnimo qodobada aan idinku guhaynana waxaa ka mid ah weerar qorshaysan oo lala beegsaday mid ka mid ah xeryaha cadowga allah ayaa ka dhacay deegaan dhaca koonfurta dalka soomaaliya wilaayada jubbada hoose ayaa soo bandhigtay askar toobadkeenayaal ah oo kasoo baxay safka cadowga allah xog dheeraad ah ayaa laga helayaa dil saraakiil amerikaan ah ay u geysteen wiil soomaali ah oo ka mid ah soomaalida ku dhaqan dalka maraykanka askarta dowladda saliibiyadda ah ee kenya ayaa wiil dhallinyaro soomaali ah ka afduubtay gobolka mandheera iyadoona ehelada wiilka dhallinyarada ah si kulul uga hadleen afduubkaasi maktabka dacwada wilaayada gadow ayaa dowladdiini ah usoo gebagabeeyey muruqmaalatada ku dhaqan deegaan hoostaga degmada baar dheere ee wilaayadaasi wilaayada baay ayaa heshiis dhex dhigtay beelo walaala ah oo shaqaaqo sababtay dhimasho ku dhex martay deegaan dhacaa duleedka degmada tieglow ee wilaayadaasi يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
qodobadii warka ugu door koroonaa ayay intaasi ahaayeen haatana isagiyo dhan weerar qorshaysan oo lala beegsaday mid ka mid ah xeryaha cadowga allah ayaa ka dhacay deegaan dhaca koonfurta dalka soomaaliya ciidamada mujaahidiinta ee ka jihada wilaayadii islaamiga ah ee baay waxay habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen saldhigga maleeshiyaadka murtadiinta ee degmada qansax dheere oo ka mid ah goobaha cadowga allah uu duulaanka kaga sugan yahay wilaayada baay ciidamada mujaahidiinta ayaa dhowr jaha ka weeraray saldhigga waxaana halkaasi ka dhacay dagaal la isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan xog dheeraad ah ayaa laga helayaa dil saraakiil amerikaan ah ay u geysteen wiil soomaali ah oo ka mid ah soomaalida ku dhaqan dalka maraykanka marwaan maxmed ayaa warbixinta warkaasi noo haya faahfaahino dheeraad ah ayaa ka soo baxay weerar saraakiil ka tirsan ciidamada booliiska dowladda maraykanka ay ku qaadeen wiil soomaali ah oo ka mid ah dadka soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada kanuun bees ee waddankaasi halkaasoo la soo wariyey in ugu dambeyn ay ku toogteen wiilkaasi muuqaal lagu faafiyey baraha bulshada ku wada xiriirto ayaa muujinaya ciidamada maraykanka oo weerar kuwa keenaya gaari uu watay wiilkan dhallinyarada ah oo da-diisu lagu sheegay labaiyo labaatan sano jir muuqaalka ayaana muujinaya in wiilkaasi uu iska caabiyey weerarka kaga yimid dhanka ciidamada booliska saliibiyiinta balse rasaas xoogan oo ay dhowr jaha kaga fureen ayaa keentay inuu goobta ku dhinto taliska ciidanka booliska maraykanka oo dhacdada ka hadlay waxay sheegeen in iska caabinta uu sameeyey wiilka dhallinyarada ah oo magaciisa lagu sheegay xamse yuusuf uu ku dhaawacmay sarkaal ciidan oo booliska ka tirsan kaasoo ay sheegeen inay geeyeen xarunta caafimaadka ee garante booliska maraykanka ayaa ku andacoonayay in wiilkaasi uu rasaas ku furay xarun shirkadeed oo uu ka howlgelayay balse ma jirto cid kale oo xaqiijinaysa warka ciidanka maraykanka waxayna sheegeen inay daqiiqdo kadib soo gaareen goobta halkaasina ay toogasho uga geysteen wiilkan ka soo jeeda soomaaliya halkaasina uu ku geeriyooday mahadsanid marwaan wilaayada jubbada hoose ayaa soo bandhigtay tiro askar toobadkeenayaal ah oo kasoo baxay safka cadowga allah bashiir muxidiin abwaiman ayaa warbixinta warkaasi noo haya waxay ahaayeen koox taa'ibiin ah oo ka soo baxay safka cadowga allah laguna soo dhoweeyey deegaan ka tirsan wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose cabdiweli maxamed cabdi cabdikhaliif sagaar cabdirasaaq guure iyo khaliif dhalaalow waa afar askari oo ka tirsanaa maleeshiyaadka ridada jubbaland ee ku sugnaa deegaanka raaskambooni oo ka tirsan dhulka jowraha iyagoo taa'ibiin ah ayay soo gaareen degmada badhaadhe maamulka islaamiga ah ee degmadaas ayaa tawxiidka u qabtay toobadkeenayaashan idaacadda islaamiga ah ee andalus ayaa telefoonka kula hadashay afartan askari iyagoo ka sheekeeyey halka ay ka howlgelayeen ee dhibaatada xagga nolosha ee murtadiinta ku haysata deegaanka raaskambooni magacayga waa khaliif dhalal waxaan ka imaaday magaalada kiyamboni inaan ciidan ka ahaa alxamdulilah waana ka toobadkeenay waana kasoo noqday hadda maamulka waxaan la joogaa degmada badhaadhe waxaan ka galay magaalada kulbiyo waan ka raacay oo ka xagga noola qaaday kadambe kiyamboni aan tagnay meesha tababar noogula furay afar bilooda tababar waan ku jiray tababarkiyaa bixinaya macallimiin baa bixinayeen oo ciidanka ka mid ahaayeen wallaahi waxaan ugula maaweelin jiray tababarkiina wuu xormi rabaa wuu soo dhaweeyey mar dhow lacagtiin naigala ballan qaado shanta boqol aad qaadanaysiin waxyaala noocaasa nagula kudban jiray mar walba oo nagula dhegta nagula han jiray wallaahi islaamka bax iyo macnaha meel diin aan lagu sheegaynin kitaabo aan lagu arkaynin macnaha salaad aanan ka jirinin walba wuxuu macnaha madaxiisa uu ka maago inuu iska samaynayo tani waa nolosha ayada eh waa nolol iska adkeed oo aniga xitaa bil aadan xitaa ku noolaan karin ahaanteydan ku noolaan waayey alxamdulilah haddana waddankeyga aan joogaa badhaadhe waa taasna waan kasoo laabtay waddadii hore aan qaaday alxamdulilah dhaqanka aada buu xun yahay marka dhaqan xumada waa kulla waxaa meesha soo kasoo baxay ugu dambeyn askartan toobadkeeniyaasha ayaa sheegay in si adaa loo soo dhoweeyey iyagoon u baaqay maleeshiyaadka ay kaga soo tageen safka gaalada inay allah u toobad keenaan dad fiican oo muslimiin oo imaada maasha allah si fiican oo wanaagsan oo lagu soo dhaweeyey aad aan macnaha aan iyo ani ahaanteyda aan noola dhacay wallahi waxaan leeyahay saaxib macan kulli waa is ognahay marka hore waan wada cabsoonayna oo ama wax meelo yala ma islahayn waxaan leeyahay meesha wax dhibaato kama jirto aniga gurigeena aan ka wada tagnay yaan iska joogaa waan noqotay alxamdulilah xorriyadii waa iskaga soo noqday waana ka toobad keenay wixii diin xumada iyo waxaan iskaga soo baxay ayagana waxaan dhihi lahaa meesha khaatimo xumada intaadan ku dhimanin iskaga soo baxan ila wadadayda ani aan soo maro aan soo maraniyo saaxiibaday waxaan ugu baaqayaa maadaama horey aan midaas ugu fududaanay haddana waxaan rajeynayaa waddadii anaga aan soo marnay inay soo maraan wallahi muslimiinta si fiican ay igu soo dhameeyeen gacmo furan qalbi furan si wanaagsan ay igu soo dhameeyeen waxaan dhihi lahaa macnaha ninkii rabo inuu kasoo baxo macnaha meeshaas iyosan cabsanin ay si fudud sida meesha uu ka jiro ha kasoo baxan dhihi lahaa ninkii rabo inuu kasoo baxaya ka cabsan muslimiinta sidoo kale waxaa madashii lagu soo bandhigayay askartan toobadkeeniyaasha ka hadlay suldaan mahad cabdi yuusuf oo ah suldaanka beesha muqaabul ee wilaayada islaamiga ee jubbada hoose waxaan u fadhinaa munaasabad soo dhaweyn ah afar wiil oo aan oday ka ahaayo ragga mataqaanaa suldaan ku ahaa kamid ah ee cadowga uu duufsaday baa cadowga ka soo noqdeen markii ay arkeen gaalnimada iyo meesha fidnada taallo iyo gaalnimada taallo markay dareemeen oo inay diintoodii ka baxeen ay dareemeen ilaahay wuxuu waafajiyey inay ilaahay usoo noqdaan diintoodii usoo noqdaan cadowga waa ka soo goosteen annagana wayna soo gaareen si wanaagsan baa loo soo dhoweeyey ilaahay baana ku mahadsan waa qayb ka mid ah askarta taa'ibiinta ee soo gaaraya degmooyinka iyo deegaanada wilaayaadka islaamiga dalka kuwaasoo ka faa'iidaysanaya fariimaha baaqa ee ka imaanaya madaxda mujaahidiinta iyo hoggaanka qabaa'ilka soomaaliyeed mahadsaned bashiir askarta dowladda saliibiyadda ah ee kenya ayaa wiil dhallinyaro soomaaliya ka afduubtay gobolka mandheera iyadoona ehelada wiilka dhallinyarada ah ay si adag uga hadleen afduubkaasi nuur cali warsame abushayba ayaa warbixinta warkaasi noo haya ehelada wiil dhallinyaro ah oo lagu magacaabo isaaq ibraahim ayaa sheegay inaysan raqiy ruux midna ku hayn wiilkooda oo maqana muddo laba toddobaad ah kaasoo ciidamo ka tirsan dowladda kaafirada kenya ay ka afduubteen qaybo ka mid ah gobolka mandheera koodii bishan mey ciidamo hubaysan oo xiran dareeska booliska dowladda kaafirada kenya ayaa weeraray guriga isxaaq ibraahim oo ay yaaleen saddex baabuur oo languruusar ah maadaama isaaq uu ka mid ahaa darwallada gaadiidka ka shaqaysta gobolka mandheera gurigiisa oo ku yaala xaafadda buulafey oo degmada ceelqalow qayb ka ah ee gobolka mandheera ayay ka qaateen ciidanka ammaanka ee kenya waxayna eheladu sheegeen in si xoog ah ay uga saareen guriga isagoo dhaawacyo qabana ay sii jiiteen isaaq ibraahim ayaanan tan iyo koodii meeye warkiisa la maqal qoyskiisuna waxay sheegeen inaysan raqii ruux toona ku hayn balse loogu sheegay in loo qaaday dhanka nairobi waxaan rumaysanahay in dadka afduubtay ay yihiin isla kuwa ammaanka dowladda ka tirsan falka lagula kacay wuxuu ahaa mid aad u xanuun badan waayo waxaa lagala baxay daaqadda gurigiisa ayuu yidhi xuseen oo ah walaalka ninka la afduubtay isagoo warbaahinta kula hadlayay nairobi qoyska waxay sheegeen inay maxkamadda sare ee nairobi ka codsadeen inay baaraan dhacdadan isaaq ibraahim isaaq ibraahimna la hor keeno maxkamadda waa haddii aysan ciidanku dilin walaalka isaaq ibraahim meel uu ku dambeeyey lama garanayo oo warkiisa dib looma maqal waxaana jirta cabsi macquul ah taas waa inay afduubteen saraakiil ciidan kuwaasuu qoyskiisa u diiday inay ku soo booqdaan xabsiga sidoo kalena u diiday in la horgeeyo maxkamadda ayuu yidhi xuseen kenya waxay muddooyinkan dambe kordhisay xariga sharci darrada ah ee ay ka wado xuduudbeenaadka si gaar ah gobolka gaarisa mandheera iyo wajeer oo ah dhul ay leeyihiin dadka soomaaliyeed mahadsaned abushayba maktabka dacwada wilaayada gadow ayaa dowlad diini ah u soo gebagabeeyey muruqmaalatada ku dhaqan deegaan hoostaga degmada baar dheere ee wilaayadaasi casaam carafaad ayaa warbixinta warkaasi noo haya dowladan oo ahayd dowlad diin iyo maktabka dacwada wilaayada islaamiga gadow usoo gebagabeeyey in ka badan soddon iyo shan qof oo ka mid a muruqmaalka ku dhaqan deegaanka ilbeete ee hoostaga magaalada baardheere ee wilaayada gado dowladan waxay socotay muddo toban iyo sagaal maalmood ah iyadoona ay ku qaateen duruus kala duwan oo muhiim ah munaasabadii lagu soo gabagabaynaya dowladda oo ka dhacday gudaha deegaanka ilbeete ayaa waxaa ka hadlay qaar ka mid a dadkii ka faa'iidaystay iyagoona soo bandhigay waxyaabe ay ku qaateen dowladda كم أركان الإسلام خمسة شهادة شهادة أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استدعى إليه سبيلا ما معنى لا إله إلا الله معنى لا إله إلا الله لا معدود بالحق إلا الله anoo nool dowlada ilbaad dadka marqumaalkan ee ayaan mahad ilyahane walaayada islaamka dowladmay baa ka baranay kitaab caqiida kitaab fiqiya kitaab siire alxamdulilah may socotay toban iyo sagaal beri labaatankii kamin alxamdulilah ilaahay baa mahadsan nibadaninka dhamaatay nibada waana ninka bilaaway ka faraxsanna soddon iyo shan qof iyo dowladaas yaa ku qeyb gaaday alxamdulilah oo muruqmaal eh marna shaqaysadayaan marna cashiro qaadadayaan marka saas daraadee walaayada islaamka weliba ma may codsadaane kutubadaas iyo eedanka faraxsanna walwiin yaa eedanka barani alxamdulilah nin walbadana nin nagnagu saas ba codsadaan wilaayada islaamiga ee gado ayaa dardargelinayso dowlaadka ay u qabanayso qeybaha kala duwan ee bulshada iyadoona horumar waxbarasho laga dareemay guud ahaan degmooyinkii deegaanada wilaayada mahadsanid casam wilaayada bakool ayaa heshiis dhex dhigtay beelo walaalo ah oo shaqaaqo sababtay dhimasho ku dhex martay deegaan dhaca duleedka degmada tieglow ee wilaayadaasi cabduqaadir maxamed rabbaani ayaa warbixinta warkaasi noo haya wilaayada islaamiga ee bakool ayaa heshiiskan dhex dhigtay beelaha walaalaha ah ee jilble iyo luway kuwaas oo dhowaan shaqaaqa ku dhex martay deegaan hoos yimaada degmada tieglow ee wilaayada islaamiga ah ee bakool shaqaaqada dhex martay labadan beelood ayaa ku dhintay laba qofood oo kasoo jeeda beesha jilible kuwaas oo ku baxay gacanta beesha loway maxkamadda ku-dhaqanka shareecada islaamka ee wilaayada islaamiga ah ee bakool ayaa dii u xukuntay ehelada ay ka geeriyoodeen labada qofood ee shaqaaqada ku dhimatay kulan la isugu keenaya beelaha oo ka dhacay degmada tieglow ee xarunta wilaayada islaamiga ah ee bakool isla mar ahaantaana ee barbar socotay dowro afar maalmood ah oo duruus kala duwan lagu siiyey labada beelood ee la heshisiinayay ayaa waxaa lagu booriyey inay ka fogaadaan wax kasta oo keeni kara ama lagu fududaysan karo daadinta dhiigga qofka muslimka ah gabagabada kulanka waxaa ka hadlay sheekh cusmaan abu cabdiraxmaan waaliga wilaayada islaamiga ah ee bakool isagoo u dardaarmay beelaha muslimiinta ah in ay adkeeyaan walaaltinimada iyo deris wanaagga iyo inay ka fogaadaan wax kastaoo keeni kara in dhiigga muslimiinta lagu daadiyo mayba meelun unta'siyeene hordhaagna ta'siidan gudbinay hoggaanjo balla hadalnay walaalaha beela jilible oo allah subxaanahu watacaala qadari in lama qof meelo ka baxan oo walaalaha marka may wareerlu ay galantiyoona ka baxan ilaahay qadarey meelo ka baxan yoona way balana ilaahay subxaanahu watacaala bedeljo ilaahay siinsii horta unun hortan ilaahay afi unu dhowan oo dhimidan runtii marka may waa eedi eedan anku hugno waa nasiib darro eedan wiin waaye wala hadda lamada qof oo boqolowka ka dhimidagna wal maala yacni waay runtii oo wal hadda maanaa inshaa qof muslum ee dhiigay marka may wahade landeedii kor maabe aslan wal qof muslim ee dhiigshay in la deedii banaayo maaba jaraanba aslan ilaa wali rasuulka sala allahu alay wasalam sheegay ma laa yaxilu damu imriin muslimin ilaa biixdaa halaad may kumada annafsu binafsi wathayibu zani wataariku lidiinihi almufaariqu liljamaca oo kuma qaala sala allahu alay wasalam xukunka maxkamadda iyo dardaaranka waaliga kadib waxaa halkaas ka hadlay kusimaha malaaqa guud ee beesha jilible eedan eedan keer oo ka dhawaajiyey waxyaabaha labada beelood ay ku wada heshiiyeen lamadii jaanib fadheedana shuurayeen lamadii jaanib fadheega ku dhahay oo fadheedanoo shuurayeen ee wararkii hasaareen ani akhriifaday haddii ilaahay subxaanahu watacaala qadaruu alla qodobka koowaad ani laankii laandili la dilu laankii lamadun beelood kumadda laandilu ani la dilu iiba hasaareen qodobka lamaad walibaa hasaarena lankii aflaqaada amba dhibaato faldembiyeedka kahu oo umadun wadansha degan daagsato lahaadaa walba haata lamadun jaamni dhabtiyo lanki dhibaato ku suubi faldembiyeedku jeysadu ana sharaa'id islaamka la waafajii doon intaas kadib waxaa meesha ka hadlay malaaqa beesha lawaaye cabdulaahi dheere waxaana uu yidhi koley ilaahay tabaaraka watacaala baa xukumi dadkaasay diidiyo lama boqol neef geel ibanani xukumi haddii beelo reer luway un ana ee dadkaasna kolley insha allahu la- dad luway nasbi sheegadaawba kolley garantiyo ka baxeen diidiyaha ina insha allahu la gadoogni kitaabka ilaahay nasaari walaa tubinu aadan nasaari ma ee gabagabadii kulankan lagu heshiisiinaya beelahan walaalaha ah ee jilible iyo lawaay waxa uu kusoo beegmayaa iyadoo wilaayada islaamiga ah ee bakool ay juhdi dheeraada ku bixisay sidii loo islaaxin lahaa beelahan walaalaha ah ee shaqaaqooyinka ku dhex maray tuulooyinka hoosyimaada degmada tieglow ee xarunta wilaayada islaamiga ee bakool wilaayaadka islaamiga ee soomaaliya ayaa ku guulaystay in ay nabadeeyaan qabaa'ilka soomaaliyeed islamar ahaantaana ku xukumaan ku dhaqanka shareecada islaamka taas oo caqabad iyo dhibaato weyn ee ku noqotay salibiyiinta duulaanka kusoo qaaday dalkeena muslimka ee soomaaliya ee ka macaashi jiray dhiigga ummadeenna mahadsanid rabbaani warbixintiisana waxay u dambeysay dhegaystayaal warkii oo aad ka dhagaysanayseen idaacadda islaamiga ah ee andalus tan ee kulanti dambe assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh